Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ka dhagax dhigay dhismaha mashruuca barwaaqo ee loogu talagalay in loogu adeego Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee maamulkaasi. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Maamulka Somalilan, wasiirro, xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka socotay mashruuca barwaaqo. Ibraahin Cumar Xuseen iyo Cabdiqaadir Guuleed oo ka socday mashruuca barwaaqo ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay dhismahan.
munaasabadda dhagaxdhigga xafiisyadii uu mashruuca xanaanada xoolaha ee qaybta barwaaqo ay ku shaqayn lahaayeen aynu munaasabadeeda dhagax dhigayno ayaynu halkan u joognaa barwaaqo guud ahaan waxaa ka wada howlgala shan wasaaradood oo ay ka mid tahay wasaaraddanina wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga aan idhaahdo wasaaradda biyaha iyo khayraadkeeda iyo deegaanka iyo wasaaradda beeraha intaas shantaa wasaaradood ay korjeegteenayso wasaaradda qorshayntu ayaa ka wada howlgala mashruucu hore wuxuu ahaan jiray sida loo socotaanba uu ka soo wareegay feeskiisii koowaad biyoole aynu waxyaabaha tanjibalka marka laga tago tababarada waxyaabahaynu ka helnay waxaa ka mid ahaa gaadiidkan hadda aynu ku shaqayno maantana mashruuciyo barwaaqaah dhagaxdhigga xafiisyada ay ku shaqayn lahaayeen mashruucan magaciisa sida ka muuqataa boodhkiisana ka muuqataa waxaa la yidhahdaa barwaaqo waa lacag iyo hanti ay dowladda somalilan bangiga adduunka ugu deeqay shan wasaaradood baa ka wada shaqaynaya waxaana runtii ku faraxsannahay in wasaaradda xanaanada xoolaha ay noqoto wasaaraddii koowaad ee dhismaheedu maanta oo halkan ka bilaabmayo Saciid Sulub Maxamed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka Somalilan oo dhagax dhigay dhismahan cusub ayaa u mahad celiyay mashruuca barwaaqo.
halka waxaynu dhagax dhignay xafiis cusub oo looga dhisi doono si loogu fuliyo howlaha qaran ee wasaaradda u hayso qaranka oo runtii aada loogu baahnaa wasaaradda ugu baahnayd xafiiska maalgelintiisa waxaa samaynaya weld banka mashruuca barwaaqo ka soo baxayaa runtii mashruuca barwaaqo oo markii horena biyoolo ahaa wasaaradaha shantae ku bahoobay inay u dadaalaan wixii macaawino ee la siiyey inaanay inay sidii sax ahayd u baxdo Dhismahan ayaa waxaa baahi weyn u qabay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Maamulka Somalilan iyadoo wax badan ka tari doona baahiyaha ay qabto wasaaraddaasi.